magaalada gaalkacyo ayaa lagu soo xiray kulanka wadatashiga deegaanka cimilada iyo colaadaha kulanka ayaa waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee ururada haweenka dhalinyarada culimo iyo xubno ka socday odayaasha dhaqanka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed cabdi guure oo soo xiray kulanka ayaa ka warramaya ahmiyadiisa khibrad iyo runtii ay isweydaarsanteen waayo aragnimo fiican oo runtii wax badan ka bedeli doonta marxaladda nabadda iyo deegaanka ee gobolka waxaan rajeynayaa ugu dambeyn inaad barnaamijkan waxaa ka faa'iideen aad dib uga laaban doontiin meelihii runtii madnaa sidoo kale bulshada qiimaheeda kala duwan uga faa'iideysan doontaan intaas kabacdi dabcan barnaamijku wuxuu diiradda saarahaya waa nabadda iyo runtii isdhexgalka bulshada iyo deegaanka in la badbaadiyo waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu laabto nabadda gobolka mudug oo runtii dadka ka soo shaqeeya odayaashii dhaqanka ay ugu horeeyaan goobta ku sugan yihiin dowladda galmudugna runtii ay gacan weyn ka geysatay gobolka mudug iyo gaalkacyo maanta in nabad ahaadaan runtii waxyaabihi lagu faani karo oo dowladdaani ay qeyb ka ahayd in nabadda gobolka mudug ay runtii maanta meeshan ay joogto waxaa ugu horeeyey oo aa ogeeyeen runtii nabaddu laba ciladoodu waa weyne lahaan jirtay oo mid ay ahayd runtii wixii aa ogeydoon laamigan dee dhibaato iyo jubboontiyo ooli jiray oo dadka lagu dhibaateyn jiray oo runtii fiskiga xaggaas ka socday uu saameyn weyn ku lahaa in dadka la dilo macno darro ee runtii qabiilaad iyo la abaabulo dadka lagu duulo dowladda galmudug waad aragteen waxay ka hirgelisay dowladnimo qofka maanta ka baxa gaalkacyana wuxuu si nabad ah u tagaa asagoo runtii aan qofna la socon meesha runtii looga baxo ee galmudug ilaa matalaan sidoo kale halkan intuu ka tago ilaa xarreer si nabada ku furi karaa intaas runtii dowladdu waxay isku xilqaantay inay nabadda gobolka ka shaqeyso sidoo kale arrinta kale oo caqabada badan ahaan jirtay oo aan aaminsanahay hadda inay yaraatay dowladduna qeyb weyn ka ahayd waxaa ka mid ahaa khamriga oo runtii ay ogeydeen in dhibaatooyinka iyo dhibka ay waddanka ku haysay oo runtii aan aaminsanahay in la yareeyey iise dabar go-in oo runtii waxyaaba lala dhuruunto waa jiraa laakiin maantay awal saddex sano ka hor ayadoo baabuur lagu wadaa meesha five saabsa daraasiskaagaa la kala gedsan jira halka wuxuu haray waa argagixisada runtii dhib ay ku hayso ma jiro maanta qabiil qabiil la dagaalsan ma jiro runtii kooxda meel intay degtay kooxdaa la dagaalsan laakiin waxaa jira dad wax magarataa oo runtii argagixisadu maalgeliso oo qabiilaadka isku dhifta dadka dib u geysta taasna waxaa looga baahan yahay sida ugu istaagteen in lasii xoojiyo wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa waday muddooyinkanba dadaalo lagu yaraynayo colaadaha soo noqnoqday gaar ahaanne kuwa ka yimaada deegaanada miyiga xilliyada barwaaqada